roor nahigaan oo xalay ka daa'im galada muqdisho ayay ku dhinteen dad rayid ah oo isku qoys ah oo deganaa degmada wadajir ee gobolka banaadir goobtaasi waxaa tegay wariyaha v o a xasan kaafi qoyste warbixintan ayuuna noo soo diray shan ruux oo isku qoysa ayaa ku geeriyooday halka aabbihii reerkaasina ay waxyaalo culus ka soo gaartay kadib markii uu ku soo dumay dhismo qadiimi ah oo ku yaalay xaafadda ceelqalow ee degmada wadajir ee gobolka banaadir dumista dhismahan qadiimiga ayaa waxaa sababay roobab xooggan oo habeenkii xalay ahaa saacado xiriira ka da-ayay magaalada muqdisho taasoo keentay inay halkaasi ku geeriyoodaan shan caruur ah iyo ayeydood sida ay ku warramayso nasre cismaan aadan oo qoyskaasi ka tirsan waxaa meeshaan hala ku dhacday dhibaato aad iyo aad u foolxun awalkii hore gurigan waa iska degnayne nafteyna unbaa ku sabsabeyne xala roobaa imaaday biyihii meeshaan waa ujeedaa difaacan galnay irbaabka biyihiaa iska celinayne anagiioo ilmihii kiba mar bixinayna kiba mar bixinayna kiba mar bixinayna al ultimo derbigii dhanaaba nagu soo go-ayba juudududududu kuudududu islaan waayeel oo lixdan jir ah iyo afar cunug mid saddex iyo toban jir ah wiil ah midna wiil waay shan jir ah midna gabar waay sideed jir midna gabar waay afar jir shantaas ruuxa saaka meeshaan nafsadooda lagu waayay xanti wax la dhoon hortaaba ha sheegin wixii alaab ahay wixii joodaro ahay wixii dhar ahay dadka deriskayaa noo soo gurmada dharkan hadda ii xiran deriskaale iigu keena wax noo badbaadi oo ilaahay abuuri ma jirto shanta qofee dhimatay maxaad isku tihiin idinka waxaan isku nahay ehlada hal qoysaan nahay ma fahanti reer dumaashileen kala nahay wiil anaa dhali wiil dumaashigayaadhalaba wiil laba iyaa gabar iyo wiil dumaashigayaa dhali haddana gabar kale dumaashigayaa dhali qofta dhimatina ilmaha oo dhinteen aabiyaalkooda habartoodaba waay ayeeyada ilmaha waay marka waa qof waayeela iyo afar caruura iyo afar caruur ah aa meeshaan ku nafwayse ilaahay samir iimaan ha idinka siiyo guriga meeqa sanaa deganaydeen guriga ari waxaan deganahay lix sano lix sanaa iska deganahay waa u jeedaa guri maanta dhibaatada uu ku kooban yahay sheegad ma rabo waxaana nagu kalafti dhibaatadan gurigan godka ee waxaa nagu kalafti lacag la-aan aageeda karadii ma iska bixi karno hooy kale oo ku hooyna ma haysano sidoo kale cabdulaahi maxamed oo ka mid a odayaasha deegaanka ceelqalow ee degmada wadajir islamarkaana qayb ka ahaa dadkii u soo gurmaday qoyskan dhibaatadu soo gaartay ayaa v o a uga warramay qaabka ay wax u dhaceen xalay masiibo xoog badana ka dhacdo ilaahay amarkiisa reer dhan oo isku qoysa afar qofood iyo ayeeyadooda ku dhimatay odayga aabbahood ahayna isigana dhaawaca isbitaalka loola qaaday ciddii ayagoo meesha ku jiraan daad xooggana hal mar soo galay daadkii markuu soo galay derbigiia kusoo wada dumay xaafaddii gurmadaa laisku daya laakiin ilaahay awooddiisa waxawaa laga qabo waaye dadkaas hanti iyo nafba waa ku waayeen meeshaas xoolahoodii ma ka qaadanin wax maanta ay ku seexdaan iyo wax ay cunaan iyo galaas biyo ay ku cabaan ay haystaan ma jirto waataas bannaanka ay wada fadhiyaan masiibadaasaa ka dhacda maanta xaafadda wax u soo gurmaday ma jiraan wallaahi hadda uun kolley maamulkii degmada wada jira iyo mid kheyr allah siiya asigaa gurmadkii koowaad bilaabay oo yimid oo wuxuu ahay meeshaan kow ku soo baxay meedkiina waa la qaadayo in la asturo oo ka shaqeeya ma garata isigana intaasaa gurmadka ugu horreeyey oo na soo gaaray iyo xaafaddii oo isku duuban iyadana gurmad ku jirto laakiin waxaan kaloo codsanaynaa muslimiinta intii muxsin oo wax baxsanayso ama ganacsato ha naqato ama hay-ad ha naqato dadkaas masaakiinta oo maanta dhibban oo hantidooda iyo naftoodaba ku waaya in lasoo gurmado caawa meelay ku hoydaan ma haystaan waxay cunaana ma haystaan xaaladooda meel adag ay taagan tahay mar walbana waa soo naqnaqatay biyahana eber ka dhiga dadkaana roobabkan daadadka watay ee xalay ka da-ay magaalada muqdisho ayaa gooyey meelo badan oo ka mid a waddooyinkii ugu muhiimsanaa caasimadda waxaana jirta in gaadiidku ay isticmaali waayeen waddooyinka burburka ku yimid awgood marka laga soo tago magaalada muqdisho roobabku waxa ay waxyeello gaarsiiyeen qoysaska barakacayaasha ee degan duleedka magaalada muqdisho kuwaasoo la sheegayo inay burburiyeen in ka badan toddobaatan ka tirsan aqalada cooshadaha ay ku hoydaan dadkaasi tabaalaysan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho